تجلت تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxna wanaagsan ikhyaara idilkiinba meel waliba oo aad nagala socotaan ku soo dhowaada barnaamijka sahanka dhaqaalaha oo toddobaad waliba amintan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee andalus toddobaadkan barnaamijka waxaan ku faaqiidi doonnaa halka uu gaarsiisan yahay ka faa'iidaysiga khayraadka badda ee soomaaliya iyo fursadaha dhaqaale ee ka bannaan badda waxaan soo gudbin doonnaa waraysi aan la yeelanay mid ka mid ah kalluumaysatada soomaaliyeed waxaa kaloo barnaamijka qayb ka ah xaaluufinta ba'an ee ay baddeenna ka wadaan maraakiibta shisheeye iyo caqabadaha ku horgudban kalluumaysatada soomaaliyeed halkaad nagala socotaan waa andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah ama baraha aan ku leennahay internetka ee soo dhowaada mar kale في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري بكوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب
waa hagaag soomaaliya waxay leedahay badda ugu dheer dalalka afrika ee xidhiidhsan sidaan toddobaadkii hore soo sheegnayna waxay safka hore uga jirtaa waddamada ugu kalluunka badan adduunka waxaana soomaaliya laga heli karaa noocyada ugu qaalisan ee kalluunka sida tuunaha noocyadiisa kala duwan kingfishka aargoosatada taraaqadda gaxashta shirimbiska shiiraanka iyo inta la midka ah badda soomaaliya waxaa laga heli karaa noolayaal dunida inteedii kale goor hore ka dabar go'ay iyo qaar kale oo hadda gaabis ah sida qubada ama diimbadeedka gaar ahaan weliba nooca cagaaran kalluunka sannadkii laga soo saari karo badda soomaaliya waxaa lagu qiyaasayaa in ka badan siddeed boqol iyo konton kun oo mitrig tan hase haatee inta hadda laga soo saaro kama badna labaatan ilaa iyo soddon kun oo tan kuwaasi oo badi ay soo saaraan kalluumaysato nolol maalmeedkooda ka raadsata badda looma soo saaro kalluunka hab wax soo saar xitaa lama geeyo gobollada aan badda lahayn ee dalka iskabadda in dibadaha loo dhoofiyo marka dhaqaal ahaan loo eegana kalluumaysigu waxa uu g b d-ga dalka ka yahay boqolkiiba labo halka kalluumaysatada ama dadka ay noloshoodu ku tiirsan tahay kalluumaysiga ay bulshada soomaaliyeed ka yihiin boqolkiiba saddex sida ay sheegeen khubarada dhaqaalaha kalluumaysatada soomaalida waxay badi u shaqeeyaan sharikado carabaha ka yimaada qaarna waxay kalluunka gaar ahaan libaxbadeedka oo la qalajiyey u dhoofiyaan waddamada afrika hase ahaatee aad buu u yar yahay kalluunka loo soo saaro in lagu cuno waddanka gudihiisa waana mid badi aan soo dhaafin magaalooyinka xeebaha saaran iyadoona ay xusid mudan tahay in dhakhaatiirtu ay sheegayaan in caafimaad ahaan u wanaagsan yahay cunista hilibka cad sida kalluunka iyo digaagga waana hilibka ugu badan ee dunidu isticmaasho soomaalidu asal ahaan waa dad xoolodhaqato ah oo badi noloshoodu ay ku tiirsan tahay xoolaha waxayna aad u isticmaalaan caynta xoolaha sidaa darteed quruuntii hore iyo casriganba aad bay u yar yihiin dadka ka faa'iidaysta badaha markii ugu horraysay oo soomaaliya ay yeelato wasaaradda badda iyo kalluumaysigu waxay ahayd sannadkii kun sagaal boqol saddex iyo toddobaatankii xilligaasi oo lagu dhawaaqay ololihii wacyigelinta ee cuna kalluunka kaasi oo ujeeddadiisu ay ahayd in dadka lagu dhiirageliyo ka faa'iidaysiga khayraadka badda gaar ahaan kalluunka halkii ay dadku ka ahaayeen kuwo si-aadaha ugu tiirsan hilibka xoolaha oo keliya wixii intaa ka dambeeyey waxay dowladdii gacan ku soo saartay in toddobaadkii laba maalin aan xoolaha lagu qali karin dalka gaar ahaan magaalooyinka xeebaha saaran iyo kuwa ku dhow ee kalluunka gaadiidka lagu gaarsiin karo iyadoona la dhisay sharikado iyo iskaashitooyin ay ka mid ahayd iskaashatada xoogga kalluumaysiga qaran waxaana la sameeyey warshado lagu qasacdeeyo kalluunka oo ay ka mid ahaayeen warshaddii laasqoray iyo middii s b m ee kismaayo ujeeddada ugu weyn ee loogu dhawaaqay ololahaasi waxay ahayd in lagu yareeyo cadaadiska daran ee saaran xoolaha oo dadka soomaaliyeed iyagoo hilibdoon ah ay si-aadaha u isticmaalaan sidoo kalena lagu dadaalo caafimaadka bulshada iyo in laga sameeyo dhaqaale gudaha iyo dibaddaba ah haddii dhoofinta kalluunka ay wanaagsanaato si loo yareeyo ku tiirsanaanta dhaqaalaha xoolaha iyo beeraha fursadaha dhaqaale ee badda ka bannaan soomaaliya maadaama ay leedahay kalluun aad u badan waxaa badan fursadaha lagu kalluumaysan karo xitaa kalluumaysiga dalkeenna kuma xirna keliya inuu qofku haysto saxiimadaha dheereeya ee matoorka ku shaqeeya oo meelaha fogfog ka soo kalluumaysan kara ee waxay kalluumaysatadu adeegsan karaan doomaha gacankusamayska ah ee huriga loo yaqaano kuwaasi oo laga samaysan karo geedaha dhumucda leh ee waddanka ama qofku waxa uu ku kalluumaysan karaa maqaalin taasi oo lacagteedu ay aad u yar tahay kadibna waxa uu qofku istaagi karaa qarka badda ee jamallada ah sida ayuuna ku kalluumaysan karaa mid ka mid ah kalluumaysatada oo aan la kulannay ayaa inooga sheekeeyey qababka loo kalluumaysto wuxuuna inoo sheegay inay jiraan fursado badan oo dhaqaale oo ka bannaan kalluumaysiga badda marka aa gasho waxaaba dhaqaalaha waxaa kasoo bixin kartaa xitaa lacag waxaa soo baxsan kartaa malaayga markaa soo baxsato saa soo baxsato waxaa geysan kartaa kismaayaa geysan kartaa laakiin argoostada inta badan tusaale maanta saaka daha bixiso ismarka mootiyaal aa la sameeyey oo ku shubaya marka marka ibara markaa la geena argoostan waxaa waaye saddex xabo ama ilaa afar xabo waa sideed doolar ibar waa qiimahaas waaye hadda hal makaadan waxaa hal makaadan waxaa ka dhali sideetan laba dolar kasoo bixi malaay maalin niman ah oo soo bixin hal maalin kala gaday oo kasoo bixi maalinkaas maalinka ugu fiican ay ahayd maalinku ama bahalkan waa gurguuraa maalin saas u guura marka dadka dhahayo wadankan shaqo ma leh lacag ma taallo wax laga shaqaysto ma jiraan waa inaan tahriibnaa dhalinyarada sidaasi ku borogaraamsan maskaxdooda badaha ku dhammaanaya weliba iyagoo lacag aad u badan laga bixinayo haddana badaha ku dhammaanayo maxaad leedahay
dalku wax ma yaalan maxaa ka qabanaysaa lacag lagu aruuraa ilaa south africa lagu diraa south sudan lagu diraa ana hadda arkayso erer waa ii jooga maasha allah oo baddaas aa ka cooday labaatan iyo todoba naf ayaa marka kooda baddaa kasoo shaqeey waxaa kaloo ka shaqeeyey laba qaanoo geel ah waa ka gatay reerna waa ku dhis reerna waa ka biishaan lacag way taasha wadanka lacag way taasha shaqana waa taashaan wadamakaasi u cararayaan wax iyaala ma jirta qaarkood bad aan lahayn wax ee lahayn aysan jirin dhalinyarada waxaa leeyahay soomaaliyeed waxaa uu baqayaa dalkiina waxaa leeyahay warwaa buuxaa badaa leedihiin xoolaa leedihiin ilaa bad oo intaasoo masaafe caalamka aan lahayn ayuu ilaahay nagu galaysta ummadda soomaaliya waxaa uu baqaynaa oo aniga uu naftiga ugu horeys waxaa uu ku booranaya baddaas in laga faa'iisto dalkiina waxaa leeyahay soomaaliyeed kusoo noqda dalkiina maalgasha marka qofka doonaya in uu maal gashto badda fursadna uusan u haynin oo kale qaabkee ayuu u maalgashan karaa sida uu maalgasho karo waxaa waaye waa fara badan tahay hataa kuusoo koo waxaa ka mid ah kow waxaa waaye inuu doomo soo goto oo motor saarto shabaqeed wax soo goto kadamba uu dhiibto dadka badleyda uu dhiibto oo loo shaqeynaya soo gurisi joog saaxiibada waxaa joogtaa saaxiibada adig macal motorka waxay kule adig uba todoba kun door ilaa sideed kun door hadda wiil oo ilmaadeen aan nahan meel yara waxay u taashaan quracla galaashada u taashaan oo turdha galaashada jamaan galaashada u taashaan iyo walaal kale iyo walaal kale waxaa garanaa bishii waxay dhaheen bishaana waxay dhaheen hadda xagaayga aad soo gelayso waxay dhaheen waxaa geenaya dhaheen meel la yidhahda kismaayaa geenaa dhaheen kalluunka kismaayaa geenaa dhaheen bishaan waxaa ku xusata mayir kun siddeed boqol afartan todoba doolar aheloy bishaa aheloy sidoo kale kalluumayste cabdiraxmaan maxamed wuxuu sheegay in kalluumaysigu yahay shaqooyinka ugu sahlan ee uu qofku ku bilaabi karo dhaqaale aad u yar waa haddii uu qofku yaqaano farsamada iyo dabaasha Ee, waa badin waa fara badyihiin qaar haddee doomanay haastaan qaar waxaa maay, ee, shabaqyaal oo ay dhigtaan qaarna makaadan waaye Qaar- qaarna quusiyaadka waaye Qu- ah, quusiyaadka waxay soo bixiyaan inta badan waxay soo bixiyaan argoostada waa argoostada Ah, qaar waxaa waaye, ee, doomaka shabaqyaasha iyo qaar quusiyaaga iyo qaar makaadanta ah baddaan weli waxaa ugu fiican oo hadda oo aa ku- jilib ku aadan aad joogno hadda arkayso waxaana ku fiican tahay waxaa la yidhaha makaadanta ma diideyso makaadanta malaa'igana wuxuu badiyaa kalluunka laba qayb waay Ee, galabyaha casarihii wixii sagaal sac ka dambeeya iyo wixii laba iyo tobanka ilaa afar sac
cabdiraxmaanow marka qofka doonaya in uu kalluumaysto wax oo looga baahan yahay maa jirto oo ah in uu soo barto mise intuu badda tago ayuu baran karaa waxaa uu fiican laba shay aa baranaysaa kuwa dabaasha inuu qabto inoo barto waay qafka dabaasha inoo barto marka dabaasha u fadhiisato kadabna waxaa waay, ee, kalluunka sida u gaato wax walba u gaato laakiin shardi waxaa u horey dabaalkaas bas Aa, barto kadib haddana kalluumaysiga waa aa, kulumaysiga waay kalluumaysiga marka midka ugu horey la baranaya ka baa midka uu horeey midka uu horeey waa la baranaya waxaa waay kow horta waxaa ku baranaysaa makaadanta ku baranaysaa Kow.
dabaddan waxay ku fiican tahay jamal weyn bay leedahay jamal wow.
fadhiisan.
haa jamalka weyn jamalka baranaysaa nooca kale ku xigana nooco kale oo oo midda kale oo kale baran waxaa waay- waxaa la yidhaha shabaaq la yidhaha shabaqa yara yaraa jirto oo meelaha oo badda afkeed hirka la dhigta jirto shabaq way taagaysaa brosin yaa u samaysanaysaa adoo doon awadan waa kadam eh, brosin ay hoos u dhigaysaa kadam waxaa waaye waa malaayig waa- wuu- wuu wuu ku dhacayaa waxaa ku dhacaya eh, waxaa ku dhacaya inta badan shabaqa inta badan waxaa ku dhaco argoostada ku dhacda iyo malaayiga loo yaqaan ilaa kuma kartaabaha aad iyo jadalka ugu badan kuwa kale waxaa waaye waa hirka gadaashiisa jira kuwaas waa doomaka waay midda saddexaad oo kale waxaa badda laga faa'iideysan karo waxaa waaye ee, ee, doomaka waay ama safaxadda sida loo yaqaano waa raqiis waay wax weyn ma ahan motor saarto motor oo saarta oo baddiisa soomaaliyeed oo hooyo ka- ka faa'idaysta waay walaha doon haddama ninka meesha keensado oo keensada wuxuu ku xusaatami karaa inuu afar boqol oo kiil oo soo bixi karo maalinkii maalinkii oo soo bixi karo tan ku xigta marka waa inuu quuso oo waa inuu quuso quusada oo quusta waxaa waaye markaba ninka oo quusto oo oo- oo- oo quusta waxaa waaye wuxuu intaba quusadka waxaa loo isticmaala argoostada kasoo baxsan oo kasoo baxsada haa marka laga soo tago kalluunka waxay kaloo baddeennu leedahay khayraad kale oo aan noole ahayn sida shidaalka macaadinta waxaa kaloo baddeenna laga heli karaa cambarka oo ah fadlaadka nibiriga ama xuutul cambarka kaasi oo badanaa laga helo xeebaha dadka baddhaca ama reermaanyada aad bay u yaqaanaan cambarka waa shay sida shamca oo kale u jilcisan badina midabkiisu uu madow yahay aad ayuuna u udgoon yahay haddaysan qorraxdu in badan ku dhicin xajmigiisana hadba waxa uu ku xidhan yahay nibiriga soo saaray wakhtilxaadirkan la joogo iyo kumannaan sano ka horba cambarka waxaa loo adeegsan jiray in lagu soo saaro udugga ugu qaalisan adduunka wakhtilxaadirkan la joogana waxaa laga sameeyaa barfuunnada sicirkoodu sarreeyo dalalka ugu badan ee laga helo cambarka waxaa ka mid ah bahamas mosambik soomaaliya austareeliya new zealand madagaskar maldavis filibiin iyo inta badan jasiiradaha dhaca badweynta baasifiga
ama saddex midabay ka kooban tahay mid waa cad midna waa yellow brown midna waa madow black marka ee midda cadda ah waa tan ugu qaalisan sababtoo ah siday geedka ugu soo go'do aa loo helaa qofkii nasiib ilaahay u siiyo labada kale waxaa waxaa daaqa cambartaas waxaa daaqa geedkaas oo arki kara ama la sheegaa inuu daaqo ee, ee, yaxaaska loo yaqaano niberiga naberigaas markii uu uu soo daaqa cambartaas haddii uu isla markii saxaroodo oo markuu soo cuno hadduu hori ka saxaroodo waxaa la helaa iyadoo oo yellow yellow brown ah haddii ay calooshiis ku raagtana waxay noqotaa madow aaday u madowaataa marka waa tan uu qiimaha jaban midda madow caddaankaa uu qiimo badan een, yalowgaa ku xiga kadib eh, madowga waa uu qiimo jaban yahay sidoo kale xeebaha dheer ee ay soomaaliya leedahay waxaa kaloo looga faa'iidaysan karaa in laga dhiso dekado badan oo badeecadaha looga soo dejiyo loogana dhoofiyo dalalka aan badda lahayn ee afrika ee naga dambeeya xaalufka baddeenna ku socda iyo sunta lagu daadinayo baddeenna waxaa ka faa'iidaysta maraakiib shisheeye oo xaluufinaysa khubarada kalluumaysiga ee soomaalidu waxay sheegayaan in kalluumaysiga ugu badan ee waddanka ka socda uu yahay mid sharci darro ah oo lagu xaalufinayo baddeenna iyadoona si siman loo jilaabanayo kalluunka qabashada gala iyo midka aan gelin taasi oo keentay in qaybo ka mid ah kalluunkii qaaliga ahaa ee baddeenna laga heli jiray uu hadda qarka u fuulo dabargo laakiin hadda illegal fishingkii baa jira oo ah kalluunka sharci darrada oo saddex boqol oo milyan oo doorar lagu qiyaasay sanadkii in la- in laga dhaco kalluunka ay qaadanayaan weye kalluunka ay daadinayaan eh, kan environmentga ay u geysanayaan ama deegaanka oo ah burburinta eh, coral reefska ama shacbadeedka eh, qalabka dadka kalluumaysatada ay burburinayaan waxaas oo dhan kuma jiraan haddii la sugaa xagayaa malaayiin doolar inay isku noqoto waxaa jira maaragtay eh, wax la yidhaahdo sida annaga laftigeenu soomaalida ahaan aan hadda khayraadka u gurano oo aan ahayn habaysan ahayn oo qofku yani oo waxaa jiray marta xilli la xiro argoosada kale adaan kusoo qaado xilli baa la xiri jiray hadday dhalas lama taaban jirin hadday yartahay lama tisho- lama taaban jirin hadda argoosay argoosa ma tahay waa la iska guranaya yani waxay hadda ku dhow yahay inay inay inay kulaabs gurowdo oo ay ay dabarkooda ku dhow yahay sidoo kale kalluun qareedka waxaa kaloo jira kalluun eh, maraakiib kale oo iyaguna badii xeebaha lagu imaanayo waagu hore waa kan kabtankii raggii maraakiibta wada jiray buu ahaa yacni waxay lahayd zon ama aag aysan soo dhaafi jirin hadda way soo dhaafan istaraatiijiyadda sare ee xeebaha soomaaliya ay leeyihiin darteed waxay baddeennu hoy u noqotay ciidamo badeed oo ka socda dalalka gaalada gaar ahaan kuwa ku hardamaya haymanada caalamka oo u kala hormaraya gacankuhaynta mandiqadan muhiimka u ah dhaqaalaha iyo ganacsiga caalamka maraakiibta dagaal ee ugu badan ee gaaf wareegaya xeebaha soomaaliya waxaa laga leeyahay waddamada maraykanka shiinaha faransiiska iyo ingiriiska kuwaasi oo gacansaar la leh maamulada ashaadla dirirka ah ee ka dhisan waddanka dhammaan maraakiibtan marka laga soo tago waxay ku andacoonayaan ee ah la dagaalanka burcadbadeeda waxay hormuud ka yihiin kalluumaysiga sharci darrada ah iyo xaalufinta ba'an ee lagu wado baddeenna wuxuuna mid kasta iyaga ka mid ah jiidayaa shabaagad dheer oo dhowr kilomitir socota arrintan waxay keentay in xeebaha soomaaliya qaarkood kalluunba laga waayo kalluumaysatada qaarkoodna waxay dhibaatooyin kala duwan kala kulmaan maraakiibta shisheeye marka laga yimaado su'aalo weydiinta adag iyo handadaadda joogtada ah xitaa waxaa kaloo laga burburiyaa doomahooda taana waxay keentay in tiro badan oo kalluumaysato ah ay shaqola'aan soo wajahdo kuwaasi oo iska daayey kalluumaysiga kadib markii naftoodu ay halis gashay waxaa kaloo dhaca baddan soomaaliya ciidamada nabad ilaalinta la yidhaahdo annaga waxaan indhaha saaray iyagoo jiriifaya baddii iyagoo kuwa ji- ee, kaaragoyada sheeganaya waxay wataan kuwo yaryar oo dhexda ugu jira markii ay kalluumaysanayaan kuwaasaa soo baxa oo kalluunka usoo qabta waana kuwa nabad ilaalinta sheeganaya oo sheeganaya inay ilaaliyaan burcadeeda iyagoona badda soomaaliya dhaca maraakiibta qaar waxay rasaas toos ah ku furaan kalluumaysatada tacshiiradaasi oo keenta in dhimasho iyo dhaawacba ay ku noqdaan kalluumaysatada soomaaliyeed waxay kaloo maraakiibtan shisheeye sameeyaan inay shabaagta ka jaraan ama ay ka qaataan kalluumaysatada soomaaliyeed magaciisa waxaa la yidhahdaa baa la yidhi muumin saleymaan baa la yidhahdaa baa la yidhi waa bahal ayaan caado u ahayn inuu soo sidiisaba inuu soo caadiyo ee ay caado u tahay baa la yidhi waxyaalaha waxna ma cunaa la yidhi bahalkaasi waxyaalaha badda maaragta ku qaraqsama yuu badbaadiyaa baa dadku leeyahay bahalkaas wuu soo caariyey waxaana dilay maraakiibtaasaa dishiyey oo dhaawac baa ku yaalla Een, dheerarkiisa waynu mitirinay shalay fog Een, wuxuu ahaa toban mitir oo dheerar ah iyo afar mitir oo ballac ah intaas buu la ekaa Een, waxaa kaloo jira oo maraakiibtaasi ay geysataa qalabka badda la dhigo waa midkaan hore uga soo sheekeeyo way qaataan noolahana sida bahalkaasoo kale bay u laayaan waxaa kaloo soo dhacay bahasha qubada la yidhaahdo oo xataa isku xirxiran waxay sameeyaan jariif bay badda dhigtaan wax allaala wixii noolahay ku xaaqaan goortay markabka ogadiisa geeyaanna wixii ay rabaan bay kala baxaan waxa kalena ayagoo dilan bay daadshaan bahalkaani waxyaalaha ay soo daadsheen buu ka mid yahay labadaasi waa ka mid kalluun waa ka mid
sidoo kale maraakiibtan shisheeye waxay sameeyaan inay qafaashaan kalluumaysatada soomaaliyeed oo ay ku xidhaan jasiiradaha badweynta hindiya qaarkood sida sishalis oo kale halkaasi oo kalluumaysatada soomaaliyeed iyagoo si cad u sheegaya inay kalluumaysato yihiin loogu oogayo dembiyo aysan gelin weliba iyadoo aysan jirin qareenno u doodaya maadaama luqadda xitaa aysan aqoon A prospect staring these men in the face too at Seychelles' main courthouse. The evidence against all four men is compelling, but they're defiant.
Are you a pirate?
Man, You're not a pirate.
no, fishman.
Are you a pirate?
No birds.
No, no, no. You're not a pirate.
No, no, no.
What were you doing?
No English.
sidoo kale waxaa dhacda in kalluumaysatada qaarkood la waayo meel ay ciribyo jaan dhigeen waxaana dhacda in lagu dhex afduubto maraakiibta waaweyn ee xeebaha gaaf wareegaya laakiin mararka qaarkooda qaaraa la waayaa qaaraa maraakiib qabsadaan alxamdulilaah toddoba doonaa maqan macdad dadkooda allahna een hadduu ilaahay ku yidhoo had deer waxaa naga maqan ilaa iyo lix doonaa naga maqan oo shacbaan ilaa iyo maalintii kasuurad oo maqan ilaa dadkood macnaha nololna ma lagu haayo meedna ma lagu haayo ilaa hadda waa maqan yihiin Een, shacab weynahan waa u sheegnay doonkaasna naga maqan yihiin hadduu ilaahay kuna macal dadkood maqan yihiin xataa tacsiya hataa bir aan u dhigna ma leh kalluumaysatada safarka ay aadaan iyo doomanka ay aadaan waxaan ku qabnaa dhibaato aad iyo aad u weyn ayaan ku qabnaa sababtoo ah haddeertaan waxaa naga maqan saddex doon iyo dadkeeda meelna kuma sheegno wax noo raadiyna ma leh xataa qolofka iyo doomanka xataa meel kuma sheegno arrinta ugu daran ee maraakiibta shisheeye ay ku hayaan xeebaha soomaaliya waxaa ka mid ah inay ku daadiyaan haamo sun kiimikooyin ah ay ka buuxdo iyadoona mararka qaar la sheego inay ku kaydsan yihiin haraadiga nukliyerka qaar ka mid ah haamahan ayaa ku soo caariyey xeebaha arrintanna waxay keentay inay dilaacaan cudurro aan horey looga aqoon geyiga soomaalida khamiirkan oo lagu magacaabo andreas bernstof ayaa sheegay in waxa uu arkay ay ahayd wax uu la yaabay waxaanu sheegay in dalkii soomaaliya baddiisii iyo dalkiiba la sumeeyey waxaanu sheegay in iyagu ayba ku dhiiran waayeen inay haamahan qaadaan waxaanu sheegay inay dahaareen oo keliya hadda ayaa la sheegayaa in cisbitaalada soomaaliya dadku ay la ildiran yihiin cudurka kansarka qaybo ka mid ah oo hadda soomaaliya aan horey uga jiri jirin sidoo kale mararka qaar maraakiibtan shisheeye waxay sameeyaan inay sun caadi ah ku shubaan gudaha badda taasi oo sida marar badanba dhacday uu ku lacdo kalluunka baddeenna
kalluun aad u tiro badan oo meyd ah oo hal xaba aan ka noolayn ayaa soo buuxdhaafiyey ee xeebta waa kuwan halkan dhooban een, halkanuu yaallaa isagoo badan marka een, baddaa soo saartay een, ilaa halkaasaa tegi doonaayoo kalluunku uu daadsan yahay waxa cadcad oo dhan waa isaga Een, qaar ka mida dadka badda ka shaqaysta ayaan goordhoweed qadka telefoonka ku wacay waxay ii sheegeen in ee, kalluunka la sumeeyey ilaa haddana aysan garanayn cid sumaysay taasna ay keentay in kalluunkan uu halkan ku soo ee, daato oo xeebaha meelo badan oo xeebaha soomaaliya ka mid aha la sheegay in kalluunkan uu daadsan yahay dhibaatooyinka soo cusboonaaday waayadan dambe waxaa ka mid ah in doomo dheereeya oo si casri ah u jilaabanaya oo ka yimid waddamada carabta ay ka kalluumaystaan xeebaha soomaaliya kuwaasi oo shati ka haysta maamulada ashahadla dirirka ah ee waddanka ka jira kaga sii daran haddana kalluunkii ay soo jilaabteen waxay u iibgeynayaan magaalooyinka soomaalida waxayna afka u dhigteen shaqooyin boqolaal kalluumaysato ah ay noloshoodu ku maaraynayeen mana jirto wax tallaabo ah oo arrintaasi ay ka qaadayaan maamulada ashahadla dirirka ah ee deegaanadaasi ka arrimiya maxaanu gurnaa kalluunkiiba waa la fiigiyo ugaadhiba carabaa eryanayaba xabad xabaddaa loo qabanayaaba haddaanu la hadlana waabana la xidhaya hase yeeshee waxay qaadayaan iyo eh, waxa uu kiilku ka qaadanaya isma quseeyaan afartan tan buu qaadayaa shan boqol oo doorana ama laba boqol oo doorana wakiilka uu siinaya niman carab la yidhaaho odooyo oo wataa noo yimaadeen kalluunkii nagu jabiyeen annagii shaqadii iska kala taagtay oo waa jiriifayaan ma baadi caqabadaha caqabadaha hortaagan in dadkeennu ay kalluunkooda ka faa'iidaystaan waxaa ka mid ah in dadka soomaaliyeed dhaqan ahaan ay ceeb iyo waxaanu ka aaminsan yihiin cunista kalluunka dadka kalluumaysatada ahna waxay ugu yeeraan magacyada dadka ay heeb socaan amaba ay midabta koraan xitaa heer waxay gaartay in marka uu qofku kalluumaysiga bilaabo ay ehladiisu la ashqaraaraan sidaba ku dhacday mid ka mid ah kalluumaysatada oo aan la kulmay sababta waxaa leeyahay walaal ee, baddan ee, ummadda soomaaliyeed ee- ee faa'iidaysan leeyihiin waxaa waaye leeyahay ee, ee, kheyraadka ku jira waxaa waaye in oo la- lagu caayo anaa tusaahan lagu caay Ad- wadaad adeerkayga ah wuxuu yidhi nin oo- oo shiiqaal ahoo loobaga baddan ku jira lama sheegane war wuxuu yidhi adduun yeelo yidhi waxaan wuxuu yidhi boonnimada iyo wuxuu yidhi adduun ma qabta adduun yeelo yidhi Ar- xoolo dhaqo Ar- adeero waxaa idhi baddan waxaa kheyraadka ku jiro waxaa idhi kalluunka oo kala nuuc ah oo lacag aan lagaa rabin dhaqannada noocaani ah waxay keeneen in dadka soomaaliyeed iyagoo haysta badda ugu dheer afrika uguna kalluunka badan haddana hareeraha badda ay dadku gaajo iyo macluul ugu laadaan sidaaba hadda ka hor ka dhacday magaalada xeebta leh ee muqdisho iyadoo adduunka waddamada badaha leh aysanba abaar ka dhicin intaba ay baddaasi haystaan oo ay kalluumaysan karaan hadda ka hor ayaa mar waxaan tegey dalka rumaaniya siddeetan iyo siddeeddii ahayd baan u malaynayaa waxaan ku degnay magaalada bukharis Eh, nin oo meeshaas markaas habeenka casho noo sameeyey baan meesha kula kulannay ninkii eh, wuu noo shekeeyey wuxuu yidhi nin soomaaliya tegey hadda ka hor oo arrimaha dibadda ka tirsan rumaaniya ayaa toddobaatan iyo afartii kun sagaal boqol toddobaatan iyo afartii abaartii dabadheer baa soomaaliya yimid hotel badda agteeda ku yaala juba ama curbaa ku qiyaasnay baa lagu tijiyu yiri wuxuu yidhi abaartii dadkii waagi markuu beryo kontan saddexda qoys oo hareerihiisa iyo deriska saddex qof aabahay u dhimatay markii aan badda dacana kusoo dabaasho afar saac buuma qaatayna waxaa la ii sheegay malayga inuu dadka cunahay midan baa iga horyimid wuxuu yidhi malayga saaka waa kacsan yahay dadka cunaya ee soo noqo wuxuu yidhi marka wixii la cuni jiray meeshuu dadka cunahay dadkiina ay baahida u dhammaanayaan hal kilomitir suma jirti nin wuxuu yidhi adinka waxaad leedihin laba webi oo intaasoo milyan oo hektar oo dhulbeereeda waxaad leedihiin bad saddex kun saddex boqol soddon iyo saddex mayla oo malayga adduunka oo dhan ku jiro Eh, lacagta ugu badan oo yurub suuqa ka soo xarata suuqa malayga ka soo xarata waxaad leedihiin xoolo intaas oo malaayiin ah waxaad leedihiin hawo 24 hours wax la abuuran karo oo diiranan oo dhiyaanayd qofku uusan wax dhibaataa dareemayn Eh, marka dalka soomaaliya wuxuu yidhi waa switzerlanda africa dhul barwaaqo oo greenerstan see dadkiinu u baahan yahay wuxuu yidhi america dagaalkii le adduunka arbakida ay baqaarada dhigtay oo fartahooda diideen oo meel la geelalayahay yaa waxaad leedihiin baa caawimaad noo keenaay dalkiinnii iyo barwaaqadiinnii iyo xoolihiinniina ma aragtaanbu maraykankuna shaqa insoo doonta ahaydbu meesha adigu maraykanka aad camaad ka sugaysaan ood aadaysaan maraykanka soomaaliya inuu shaqa usoo doonto ofiisaha soomaaliya ka maraykanka ka soomaaliya uqaali ahada ahayd caqabadaha sidoo kale ku horgudban kalluumaysatada soomaaliyeed waxaa ka mid ah aqoonta badda oo dadkeennu ay aad ugu yar tahay taasina waxay keenaysaa in kalluumaysatada aysan helin wacyigelin lagu horumarinayo wax soo saarkooda sidoo kale kalluumaysatada waxaa ka maqan inay la jaanqaadaan tiknolojiyadda casriga ah ee kalluumaysiga aqoonta badda sideedaba ama kalluumaysiga aanu leenahay waagi horena wuu nagu yaraa maantana wuu sii yaraa waxaa kaleeto oo nagu aad aan ugu leedanaa taswiiraadkii wax soo saarka oo aan wax ku qabsan lahayn oo dunya yar ama lix mitir ah hadda waa beri hortaan rabnaa doon sideed mitiri bara baa waa lagu kala luusan jiray maanta lix mitir- lix mitir midaa badda loo aada garanaysa marka wax- qalabka wax soo saarka aad baan ugu hooseynaa cilad baaga siibtayda haddeerna waa jirtaa aqoonta waagi hore waa nugu yar hadda waa nugu yartahay toddobaadkan intaasi ayaynu ku soo gabagabaynay barnaamijka sahanka dhaqaalaha kulan dambe ayaa inoo ballan ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
تجلت تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة البار بكوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب